maanta waxaa laga dareemayaa guud ahaanba gobolka baskool konton iyo lix sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhammaan degmooyinka gobolka bakool munaasabadaasi ayaa ka socota tan haddaan aan ku suganahay magaala madaxda bakool ee xudur ee c n ayaa looga dareemayaa waxaa la arkayaa ciidamada qalabka sida oo darees cusub loo qaybiyey kuwaas oo inta badan hadda lagu wado hadda inay socdaal ay kusoo maraan wadada weyn ee dhexmarta ee bartamaha ee magaalada xudur shucuurtoodii aad ayay u kacabsan tahay si weyn ayaana looga dareemayaa dhaqdhaqaaqeeda maanta gudaha magaalada xudur waxaa jira dad badan oo iyagana hadda usoo daawasho tagay dhooratuska ay samaynayaan ciidamadaasi ee xooga dalka ee soomaaliyeed tani waxay kusoo beegnaysaa laba iyo tobanka bisha abriil xilli gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya inta badan laga xureeyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo hadda la dhihi karo dhulka hoodka ayay ku dhuumaalaysanayaan ama deegaano fara kutirsa ayay weli kaga hirsan yihiin guud ahaanba goboladaasi gaar ahaan gobolka bakool marka aad ayay ciidamada laga dareemaya qiiro weyn ayaa laga dareemaya iyaga ay muujinayaan iyagoona soo bandhigaya qaabab oo kala duwan oo iyaga ay tababarkoodi iyaga ay usoo qaateen marka munaasabadaasi aad u weyn ayaa maanta laga dareemayaa waxaa munaasabadaasi iyadana qeybka ah ama halka lagu soo bandhigaya munaasabadaasi goobjoogka ah ciidamada midooda africa amisom oo ka socda dalka ethoopia maxamed marka hore adoo mahadsan waxaa lasoo sheegayaa in gobolada bayo bacool ay ka socdaan munaasabado lagu taageerayo maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya bal dadka dareenkooda dadka ku sugan munaasabadaha halka ay ka dhacayso bal wejiyadooda farxadda ka muuqdo bal dareenkooda ay qabaan dadkaasi iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya wejiyadooda waxa aad ka dheehan karto bal sharxaad ka bixi
waxaa lagu tilmaami karaa horta in oo ma ahan ciidamada oo keliya dhammaan shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobolka bakool waa maanta farxad weyn ayaa laga dareemayaa iyaga way ka qayb qaadanayaan ayaa la dhihi karaa hadda dadka shacabka ah munaasabadani ma ahan munaasabad oo loo kala haray oo ama ciidan oo keliya ay soo bandhigayaan waa dhammaan shacabka ku dhaqan ee gobolka bakool ayaa munaasabadaasi qeybkaha ama ka qayb qaadanaya waxaa lasu waxa dadka ay hadda aan ku suganahay goob fagaaro ah oo dadweynaha ay isugu yimaadeen halkaas iyo ciidamadana ay kusoo bandhigayaan dowlatus iyaga oona hadda lagu wado in iyaga oo gaarjinaayo ay dhex maraan wadada weyn ee dhex marta ee magaalada xudur marka ma ahan mid oo ku kooban oo keliya maanaha ciidamada waa mid dhammaan shacabka reer bakool ay ay ka midaysan yihiin munaasabadan maanta ee ay ka socoto guud ahaan gobolka bakool gaar ahaan magaalo madaxdiisa ee xudur oo hadda aan ku suganahay guud ahaan dhanka ammaanka bal ka baran ciidamadu ma laga yaabaa in deegaano kale oo maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ay kaga harsan yihiin gobolka bakool in dhowaan lasoo afjaro howlgaladaasi ee qorshahoodii hadda waa lawadaa waa ay socdaan waxyaabaha markaan leeyahay shacabka looma kala hirin iyo dadkan kale waa ay ka midaysan yihiin maanta inta badan bakool waxaa la dhihi karaa ma ahan dad shacaba ma joogo ayaa la dhihi karaa oo ka madax banaan yani ciidamada mase dawladda dadka dhammaan gobolka bakool markaan tafaasiilaan ka bixiyo waxay u shaqaynayaan waa sida ciidamada oo kale tusaale ahaan maanta haddii adiga oo adda oo ila hadlaayo qudur aada soo gaartid oo aad tahay qof magaaladii ku cusub waxaa kusoo qabanayaa gabadhii meelka meel ay kugu aragto hooyada guriga fadhido waxay ku leedahay xageed ka timaaday maxaa tahay yaase tahay waa dadka shacabkan waa shacab u shaqaynayo sida nabad sugid oo kale dhammaantooda ma ahan dad shacab camal ma ahan waa dad ka shaqaynaya ammaanka guud ammaankana aad ayaa loo adkeeyey walow ammaanka bakool uu yahay mid lagu tilmaami karo boqol kiiba sagaashan inuu aad uu u fiican yahay oo taasi oo suuragelisay in ay dadka madaxda ah inay dadka shacabka fagaarada ay kubadda ay kula ciyaaraan garoomada inay maqaayadaha oo cafeteriada inay iska imaadaan iyadoon la soconin wax ilaalo iyadoon la soconin marka guud ahaana marka laga hadlo dhanka ammaanka aad ayuu u wanaagsan yahay waxaana la rajaynayaa in deegaanada weli maleeshiyaadkaasi ay ka harsan yihiin in gebi ahaanba laga safeeyo taas oo ay ka midaysan yihiin dowladda soomaaliya ciidamada qalabka sida iyo shacabka reer bakool oo ciidamadaasi la garab taagan hiil iyo hooba inay iyagana ay ka caawiyaan ugu dambeyntii halka ay ka socoto munaasabadda loogu dabaaldegayo labaiyo tobanka abril marka ma lagu soo bandhigay awoodda ciidamada gaar ahaan gawaarida iyo agabka kale ciidanka ay haystaan islamarkaana ay ku howlgalaan goobta ma lagu soo bandhigay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa dhawaantan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya waxay soo gaarsiisay saxnad military iyo gawaarida gaashaamaan oo kuwa dagaalka ah gawaarida sida ambalaasta kuwa loo yaqaano gawaari kala duwan ayaa ay soo gaarsiisay saanka halkaasi waxaa lagu soo bandhigay gawaaridaasi oo ciidamada ay leeyihiin iyo yani iyaga oo tababaro kala gedisan oo ciidamadaasi ay qabaan halkaas iyaga ay kusoo bandhigayeen waxaa halkaasi lagu soo bandhigay awoodii ciidanka gobolka bakool ay kusugan yihiin oo ay iyaga ay leeyihiin waxaa kaloo xusub mudan oo inta badan halkaasi khudbadooyin ayaa lagu soo jeediyey oo inta badan diiradda lagu saarayay in maleeshiyaadka kooxda urus laga safeeyo jeedaha hadda ay kaga harsan yihiin gobolka bakool iyadoona xusub mudan tahay in weli maleeshiyaadkaasi la dhihi karo deegaanada iyaga hadda ay kusugan yihiin ah oo iyaga hadda ay ku dhuumaanaysanayaan halkaasi oo ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliyana ay ku bacsanayaan taas oo shacabkana aad ay ugu riyaaqsan yihiin aadna ay uga dhacsan yihiin yani ayna tahay mid iyagaba ay ay doonayaan inay ka qaadqaataan waxaa xusud mudan marka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu howgal uu aado waxaa la socda dad shacaba oo gawaara gawaaradoodi sito oo oo ku talagalay inay dadkaasi ay caawiyaan marka guud ahaanba ciidanka iyo shacabka reer bakool waa dad isku duuban waa dad dhammaantood u shaqaynaya sida ciidanka oo kale u shaqaynaya qof kastaba ma ahan danihiisa gaarka ama wato waxaa laga wada shaqaynayaa danta guud ayay ka wada shaqaynayaan dhammaantood